إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gaalo u dhalatay dalka denmark ayaa magaalada copenhagen waxay ku gubeen musxafka qur-aanka kariimka qof soomaaliya ah ayaa mar kale waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay wadanka koonfur afrika faahfaahin ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo ciidanka dowladda federaalk lagula beegsaday meel u dhow degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha gobolka mandheera ugu magacaaban dowladda kenya ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay boqolkiiba lixdan maamulaan wadooyinka gobolkaas cali jayte cusmaan ayaa maamulkii uu ka tirsanaa ku eedeeyey inuu fashilmay shaqadiisuna kusoo ururtay inuu qabaayilka isku diro hogaamiyihii hore ee jabhaddii w s l f oo isku dhiibtay etoobiya ayaa sheegay in dhulka soomaaliyeed lagu sameeyo faqriga qofna aan loo ogolayn inuu yeesho hanti ka badan shan kun oo dollar maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ayaa dowladdiiniya u soo xiray odayaasha iyo dhallinyarada deegaan hoos yimaada degmadaas
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qodobadaas ayaan goordhow idiin soo gudbin doonaa balse war hadda inaga soo gaaraya duleedka magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa ku waramaya in shil gaari uu ku dhaawacmay taliyaha ciidamada ka tirsan maamulka puntland ee magacooda loo soo gaabiyo b m b f dhaawac taliyaha ayaa loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada garowe waxaana sidoo kale shilkaasi ku dhintay laba askari oo kamid ahaa ilaaladiisa gaalo u dhalatay dalka denmark ayaa magaalada copenhagen waxay ku gubeen musxafka qur-aanka kariimka gaalo xag jiriin ah oo u dhashay wadanka denmark ayaa iyaguna waxay gubeen musxafka qur-aanka kariimka iyagoo uga dayanaya gaalkii swedish ka ahaa koox gaalo ah oo isku magacowday muwaadiniinta denmark ayaa waxay afaafka hore ee dhismaha safaaradda ciraaq ee magaalada copenhagen ku gubeen musxafka qur-aanka kariimka xag jiriinta ayaa kor u luleeyay boor lagu xardhayo ereya muujinaya cadaawad ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta wariyaal ku sugan magaalada copenhagen ayaa sawiro kasoo qaaday gaalada oo musxafka qur-aanka kariimka gubaya islamarkaana ku istaagaya calanka dowladda ciraaq kooxdan u dhalatay dalka denmark ayaa horay sidan oo kale afaafka hore ee safaarada turkiga waxay ku gubtay musxafka qur-aanka kariimka iyo sidoo kale calanka turkiga arrintan ayaa kusoo aadeysa iyadoo dhowaan wadamo badan oo kamid ah kuwa muslimiinta islamarkaana u badan kuwa ku yaala qaaradda eshiya ay dhigeen dibadbaxyo waaweyn oo ay uga soo horjeedaan falkii uu ninkii gaalka swedishka ahaa ku gubayay kitaabka qur-aanka kariimka qof soomaali ah ayaa mar kale waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay wadanka koonfur afrika maxamed amiin ayaa faahfaahinaya habeenkii xalay waxaa wadanka koonfur afrika lagu dilay ganacsade soomaaliyeed oo lagu magacaabo cusmaan cabdisalaan ganacsadahan oo muddo toddobaad ah ku sugnaa magaalada johannesburg ee wadanka koonfur afrika ayaa waxaa dalkiisa ka dambeeyey kooxo hubeysan oo wadankaasi u dhashay nin ehel la ah ganacsadahan la dilay ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen wiilan qarabanahay oo lagu magacaabo cismaan cabdisalaan maxamed islamarkaasna muddo yaroo kooban ka shaqaynaya dukaan ku yaala meel johannes bay u jirtaa soddon kilomitir unbaa caaway lagu dilay walaalkaas burcad koonfur afrikaan ah oo hubaysan ayaa ku dilay walaalkaasi aan qaraabada dhow sii ahayn muddo wuxuu joogay wan wiig ah dee maqribkii galabtay unbay tuugada usoo galeen isagoo iridda taageen unbay xabad ku bilaabeen dukaankaas ayuu wan wiig joogay laakiin muddo saddex sano ah ayuu waddankan ku noolaa mar buu ka laabtay haddana hadda sanad camal uu waddanka joogay dhallinyaro kale oo isagu uu saddex ku ahaabay isla joogeen bilihii lasoo dhaafay waxaa waddanka koonfur afrika aad uga soo badanayay dalalka ka dhanka ah soomaalida kuwaasoo ay geysanayaan kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah markay ugu yar tahayna waxaa toddobaadkii lagu dilaa hal qof oo soomaali ah mahadsanid maxamed amiin faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar dhabagal ah oo ciidanka dowladda federaalka lagula beegsaday meel u dhow degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kamiin xalay mujaahidiinta ay ka galeen meel u dhow degmada walaweyn islamarkaana la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmooyinka walaweyn iyo sidoo kale warmaxan ee shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu soo waramayaa in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen saddex askari kuwaasi oo hadda lala cararay gudoomiyaha gobolka mandheera ugu magacaaban dowladda kenya ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay boqolkiiba lixdan maamulaan wadooyinka gobolkaas mahad ayaa warbixintaas soo jeedinaya
maamulka dowladda kenya ugu magacaaban gobolka soomaaliyeed ee mandheera ayaa walaac xoogan ka muujiyey howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolkaas kadib markii ay kordheen weerarada lagu beegsanayo ciidanka saraakiisha kenya iyo dadka nasaarada ah maxamed aadan khaliif oo ah gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku fidiyeen dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato taasoo keentay inuu meesha ka baxo dhaqdhaqaaqii maamulka deegaanada iyo isku socodkii ciidanka wuxuu shaaca ka dhigay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay mandheero la wareegeen lixdan boqolkiiba tan oo ka dhigan in gobolka intiisa badan ay gacanta ku hayaan halkaasoo ay ku nool yihiin dad soomaali ah oo muddo ka hoos jiray gumaysiga dowladda kenya khaliif ayaa intaas ku daray in milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay culays weyn soo saareen gobolka isagoo u qayla dhaamiyey xukuumadda nairobi xilli xukuumaddu ay dhowaan maamulka ku canaanatay inay ammaanka wax ka qabtaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ku celceliyey in howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay aada u kordheen bilihii lasoo dhaafay islamarkaana ay ku dileen xubno badan wuxuu ku nuuxnuuxsaday in laga qabsaday waddooyinkii ugu muhiimsanaa gobolka mandheera mana jirto cid dowladda kenya ka tirsan oo ku safri karta mar uu ka hadlayay arrintan iyo xaalkeeda wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la abuuro maleeshiya soomaali ah maadaama ciidanka kenya ay ku fashilmeen aadan barre ducaale oo ah wasiirka gaashaandhigga kenya ayaa dhowaan hanjabaad u jeediyey bulshada soomaaliyeed ee tan iyo kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya wuxuuna ugu baaqay inaysan u hanqal taagin maamulka dad uu ku sheegay inaysan garka iska xiirin isagoo markaa muujinaya inaysan wax wanaagsan ahayn garka oo la deesto
cali jayte cusmaan ayaa maamulkii uu ka tirsanaa wuxuu ku eedeeyey inay ku fashilmeen shaqadiisuna kusoo ururtay inuu qabaa'ilka isku diro maxamed ciise ayaa faahfaahinaya
cali jiite cusmaan oo sheegay inuu isaga baxay maamulka hirshabeelle islamarkaana beledweyne ka samaystay maamul isaga u gaar ah ayaa eedeen u jeediyey cali guudlaawe wuxuu guudlaawe iyo hirshabeelle ku tilmaamay faashiliin sidaasi daraaddeedna uu isaga baxay kambaniga hadduu khasaaro waa laga baxaa waxaan haddee fashil noqdaan lagama sii mid ahaan karo ayuu yidhi kambaniga hirshabeelle la yidhaha cali guudlaawe uu ku qoryaysto inuu ka shaqeeyo deegaankan isnati wax dhici doona ma feri kambanigu hadduu khasaaro waa laga baxaa wuu khasaareno ferisamba ha wax hadday faashil noqdaan lagama sii mid ahaan karo faashil buu noqdayno inuu faashil noqdana waxaa kuu caddaynaysaa isticmaalkuu isticmaalayo maxaa ka socda cadale maxaa ka socda waxaa cadale ka socda waad la socotaa sooma hadalkiisa ayuu ku xoojiyey dagaalbeeleedyada lagu hoobanayo ee ka socda degmooyinka raagaceelle iyo cadalle kuwaas oo uu sheegay inuu ka dambeeyo cali guudlaawe hogaamiyaha hirshabeelle wuxuu ku eedeeyey inuu yahay nin hogaamiye kooxeednimo kusoo galay maamulka oo shaqadiisu tahay inuu beelaha isku diro sidoo kale wuxuu sheegay inuu dhowaan isku diri gaaray beelo wadadega halka iska galaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe shalay wuxuu qoorta isu geliyey uu rabay inuu qoorta isu geliyo dadka degan labadan deegaanee ceelbaraf iyo maxay labada reere degan abgaal iyo xawaadle midnaba yaana carabka ka dhowran ayuu doonay inuu qoorta isu geliyo danuhu ka lahay waa waa xukunoo qaybi inuu ku sii ruux dheereeyo waa siyaasadda madhaleyska gumaysigu ka tegey ma fahamta adiga siyaasadda gumaysigu ka tega waa inaha uu ka garanayo asagu sidiisaba system dawliya kuma soo gelin siyaasadda system warlooru ku soo galay
maamulada dowladda federaalk ayaa ku khasaaray samaynta maleeshiyad macuusiley sida ay sheegayaan siyaasiyiinta waxaana kala jabay nidaamyadoodii iyagoo maleeshiyaadkii la hubeeyey ay qabiil qabiil u kala safteen islamarkaana isgumaadayaan hogaamiyihii hore ee jabhaddii w l s f oo isku dhiibtay etoobiya ayaa sheegay in dhulka soomaalida lagu sameeyo faqriga qofna aan loo ogolaanin inuu yeesho hanti ka badan shan kun oo dollar maxamed amiin ayaa mar kale soo jeedinaya ibraahim maxamed xuseen ibraahim dheere guddoomiyihii jabhaddii milla zanaawi isku dhiibtay ayaa sheegay in weli dhulka soomaali galbeed uu gumaysi daran ku jiro isagoo khudbad ka jeedinayay magaalada nairobi madal dhaqaale loogu yaboohayay ganacsatadii ku hanti beeshay suuqii weynaa ee magaalada jigjiga ayaa ugu horeen waxa uu yidhi dadka ku caydhoobay suuqii taiwan haddaad moodaysaan inay yihiin dad qoysas cayroobay maahee waa degaanku wixii uu haystay ee brivatka ahaa ee dowladda ka madax bannaanaa ay dadku haysteen baa burburay awalba meesha wax ma oolin waxa uu sheegay in dhulka soomaali galbeed uu noqday meel faqriga lagu sameeyo oo dadka soomaalida lagala dagaalamayo inay hanti yeeshaan qofkana aan loo ogoleen inuu yeesho hanti ka badan shan kun oo dollar wuxuuna tusaale u soo qaatay meesha annaga waxaan dhahnaa faqrigaa lagu sameeyaa weli faqri maaragta la samaynayo isla qofki jigjiga ka yimaado markuu nairobi yimaado laba sano kadib kii oo moolaada u imaani hadduu jigjiga joogana dukaan yar ma yeelan karo faqriga waa lagu sameeyaa marka meesha waa lagala dagaalami qofku inuu jeebkiisa lacag gasho nin ka mid ahaa dowladdii mala zanaawi wasiirada kelilka ahabaa wuxuu igu yidhi mala zanaawi waa maalin noo khudbeeyey buu yihi annagoo xisbiga ah wuxuu yidhi buu yihi qofka shacabkiihi hadduu shan boqol oo kun oo bir jeebkiisa galo khatar buu ku yahay xisbiga ereygaa si fiican u dhagaysta shan boqol oo kun oo bir waa shan kun oo doolar hadduu qofku yeesho buu yihi muwaadinkiihi khatar buu ku yahay xisbiga waddanka ka talinaya caqliyadaasaa marka meeshii taalla sidaa darteed waa inay fuqara ahaadaan waxa uu sheegay in dadka soomaaliyeed ee reer jigjiga aysan keliya ku ceertoobin gubashada suuqa balse hantida meesha ku baaba'day ay tahay wixii ay haysteen soomaalida ku hoos jirta gumaysiga xabashida wuxuuna ku baaqay in ummadda soomaaliyeed ay u gurmato intii yareedii markay haysteen ee kontarabaanka markii laga dhaco ee dhexdaa lasoo baabi'iyo inta yare usoo badbaaday dukaamaday ku samaysteen caawa waa finish macnaheedu markaan si kale idiin dhah waxa weeyaan dhaqaalihii deegaanka ee yaraa wuu burburay hawshaas marka waxay nooga baahan tahay gurmad meel walba ah Ee, waxaan codsan lahaa sidii walaali horeba ay soo jeediyeen jaaliyadda nairobi waxay caan ku tahay gurmadka meel kastoo soomaali joogtaba abaarihiiba halkan aad ka gurmateen ha loo istaago oo dadkaas waxa loo uruuriyo ibraahim dheere ayaa berigii uu sheegayay in uu dagaalka ka tanaasulay waxa uu qiil ka dhiganayay in soomaalida gumaysiga laga qaadayo islamarkaana horumar ay gaarayaan maantana waxa uu afkiisa ku sheegayaa in dhulka soomaali galbeed uu noqday meel faqriga lagu sameeyo warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qabl ayaa dowladdiiniya usoo xiray odayaasha iyo dhallinyarada deegaan hoos yimaada degmadaas maxamed muudey abuu muslim ayaa faahfaahinaya dowladan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa waxaa loo soo gabagabeeyey odayaasha iyo dhallinyarada ku dhaqan deegaanka dabayoone ee ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi dowladda ayaa socotay muddo shan maalmood ah waxa ayna muddadaasi ay odayaasha iyo dhallinyarada ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah dowladda ayaa loogu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad binu jabal waxa uuna halkudhigeedu ahaa naxnu ansaarullah munaasabadii gebagabada u ahayd ayaana waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan qaar ka mid ah odayaasha iyo dhallinyaradii loo soo xiray dowladda ayaa ka warbixinaya waxyaabihii ay ku qaateen iyaga oona codsaday in loogu soo celceliyo dowlaadka noocan ah waxaa noo yimid walaayada islaamiga ee buuqa qablo oo diin noo wado dooro ayaa halkaa laga furay waxaan ka codsanaynaa walaayada mar kasta inay noo imaado oy waxna barto islaamka ina kor la yeelo ayay noogu yimideen annana waa soo dhoweynay waa gacmo furnaan ku soo dhoweynay ayagana diinay noo keeneen shan biri ayaa mataqaanaa meeshaan wax nagu barayeen waxaan ka codsanaya walaalada islaamiga inay mar kasta noo timaado inay mar kasta ay waxna baraan dowladan waxaa la yidhaa mucaad ibnu jabal jaarteedana waxaa waa naxnu ansaarullaahi annaga oo odayaashii deegaanka ah iyo walaayada islaamka ee buqa qablo waxaa kaloo meesha ka marnayn oo nala joogo naqiibka baadacadda macalin yuusuf ilaahay khayr ha siiyo waxaan malaynaa maanta ku shan maalmood aan halkan wada joognaa aad iyo aad waxay dhagahayn ugu bogsadaan qalbigayna oo ku nuursado indhahaynana ay ku nuursadaana ayay noo keeneen waxyaabaha hadda meeshan walaayada islaamka ee buqa qabla ay noogu keentay waxyaabaha ka mid ee kow iyo laba haddaan ka soo qaado waxaa ka mid ah addaruus almuhiima mi'atu alxadiid xadiidu uljihaad aflaamu uljihaad intaan habeenkii aan fiirsayn weyno ugu dambaysa waa aflaamu jihaad iyo tartamo galabti ka dhacayay waxyaabaha meesha laga faa'iidaystay wax la soo koobi kara maahan dowladda waxaa lagu qabtay waa dabayoodlo waxbarasho diimadaa noogula keenay meeshaas horumar baan ka gaar nuur aan laga taagay alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda waxay ka dambeeyeen waxaan diyaar u nahay lii hoobo inaan u diyaar galowno naftayna iyo maalkaan un horno diinta islaamko maamulada islaamiga ah ee ka jira wilaayaadka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa had iyo jeer juhdi ballaaran ku bixiyaa sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada iyaga oona u qabta duurad diini ah mahadsanid muudey warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa